maalinta boostada adduunka ayaa sanad kasta loo dabaaldegaa sagaalka oktoobar waana sanad guradii la aas-aasay ururka boostada caalamiga ah ee sanadkii kun iyo sagaal boqol afar iyo toddobaatankii oo lagu qabtay caasimadda switzerland ee ben waxaa lagu dhawaaqay maalinta boostada adduunka shirweynihii u b u ee lagu qabtay tokyo jaban kun iyo sagaal boqol lix iyo sagaashankii tan iyo markaas wadamada adduunka ayaa sanad kasta ka qayb gala dabaaldegyada boostada dalal badan ayaa munaasabado u adeegsada inay ku soo bandhigaan ama ku dhiirigeliyaan waxsoo saarka iyo adeegyada boostada cusub sanadkii labada kun iyo shan iyo tobankii wadamada adduunka oo dhan waxa ay isku xilqaameen inay ka wada shaqeeyaan sidii loo gaari lahaa yoolalka horumarka waara oo ujeedadiisu tahay in lasoo afjaro saboolnimada ba-an iyo gaajada la dagaalamo sinaan la-aanta iyo cadaalad darrada iyo in la qaado tallaabo wax looga bedelaya isbeddelka cimilada boostadu waxa ay bixiyaan adeegyada bulsho iyo maaliyadeed oo muhiim u ah inta lagu jiro aafada iyo wixii ka baxsan iyadoo shabkad ka kooban in ka badan lix boqol iyo konton kun oo xafiisyo iyo shan dhibic saddex milyan oo shaqaale caalami ah iyo waajibaadka adeegyada dadweynaha ee dowlado badan boostadu waa mid aan lala simin awooddeeda ay ku gaarsiinaysa adeegyada qof walba meel kasta boostada ayaa u istaagtay inay bixiso wax kasta oo ka imaanaya gaarsiinta qalabka muhiimka ah iyo ilaalinta xirmooyinka baaritaanka iyo daawooyinka iyo hubinta caruurta inay helaan agabkooda waxbarasho si ay ugu sii wataan waxbarashadooda guriga wasiir ku-xigeenka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta hirshabelle cabdiqaadir faarax ayaa ka warramaya ahmiyadda maalintan marka hore waxaan tilaamaa dhammaan shaqaalaha iyo mas-uuliyiinta iyo akhyaarta ku taxan idaacadda berla ee beledweyne waxaa idinku tilaamaa islaanta islaamka munaasabadda maalinta boostada adduunka oo ku astaysan sagaalka bisha oktoobar labada kun iyo saddex iyo labaatanka awgeed waxaan dhammaan ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogto munaasabadaas faldhigeeda aan ku salaama waxaan leeyahay hambalyo maalintaas waxay ahayd maalin aada iyo aada u weyn adduunyada dhanna laga xuso soomaaliya si gaar ee loogu xuso boostadii isgeersiinta muhiimadda ay lahayd waxay ahayd iyada oo isgeersiintii xiriyadaas casriga ahayd oo la isticmaali jiri ee example haddin soo qaaday sidii tameeyadii waxaa kusoo zaa-idi qaab isgeersiin cod laiskugu geersiinaayo iyadoo la isticmaalayo cajalad la duubaayo iyo qoraal
nabadoon maxamed cabdi maxamuud oo ka mid ah dadka waaye joogga ayaa radio beerlo u sheegay qaabka loo isticmaali jiray adeega boostada
haddii aan kaaga waramo waayihii aniga aan u soo joogay boostada iyo iskaarsiinta markii igu horreysay lixdameeyadii boostada waxay ku taallay waddada u leexato sugunta liido ka soo horjeedka madxafka guri ka soo horjeeda oo laamiga saaran kaaba dibaartimeynta delabostana markaas waxaa ahaa nin cabdulaahi cabdulaahi cilmi bulbul la yidhaahdo ayaa ahaa markaas boostadu waxay ahayd waraaqo farangaboollo leh oo boostada la dhigo oo kadib la qaado oo sidaa la iskugu diray ahayd telecommunication saas u sii weyn oo leh sida hadda casriga u hormartoo kale ma ay lahayn mana ahayn markaas wasaarad ma ahayn waxay ahayd hay-ad yar oo wasaarad ma gaarsiisnayn
qaar ka mid a shacabka magaalada beledweyne ayaa sheegay in weli baahi loo qabo adeegsiga boostada ayna jeclaan lahaayeen in la soo celiyo horta magacaygu cabdixakiin maxamuud xasan maalin kastay mudan tahay in la xuso maalinka maalin weyn waaye runtii boosti isgaarsiin dadka markaa maqlaan waxay ku soo gaareen dadka hadda jeelka hadda dambe ee soo koray waxaa laga yaabaa inaynan garanayn runtii waxaa laga yaabaa annaga waxa waaye inta badan maqaal ay nagu soo gaartay laakiin wax badan oon daalacadaan jiro akhristay boosti isgaarsiinta dalkan wax badan ayay ka qabatay wax badan ay fududaysay wax badan ay isku xirtay marka waa inaan marka annaga xusnaa oon xasuusanaa jielkii hore iyo jielkanba ee si wada jir ah ay u bartaana waxay tahay boosti isgaarsiin waxaan jeclaan lahayn insha allah hadduu la raali ka noqdo in boostada isgeersiinta soomaaliya ee soomaaliya lagu soo wareejiyo oo ay hawada soomaaliya ay soomaaliya maamulato adeegsiga boostada ayaa ah mid si weyn fariimaha ay iskugu diri jireen dadka soomaaliyeed xilligii barisamaadkii